You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
dabcan waxaan ka hadlaynaa ee, dagaallo laga soo sheegay eh, gobolka soomaalida etoobiya oo u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo qowmiyadda canfarta Eh, khadka telefoonka ee magaalada beed waxaa iigu jira cabdiqaadir xasan hiirmooge oo ah afhayeenka o n lf sidoo kalena loo yaqaano cadaani Eh, cadaani eh, wararkii u dambeeyey ee dagaaladaas ah, la sheegay inay gobolka eh, ka socdaan maxaad nooga haysaa walaala aada iyo aad idinka u mahadsan idaacadda iyo shaqaalaheedaba waan salaamayaa waxaa jira sabtidii iyo dagaalkani dib u qarxay ee horta haddaan dib kugu noqdo muddaba waxaa ee, sanad ahba waxaa jiray isku dhacyo iyo dagaalo googoosa oo xuduudda aada uga socday inta badanna dadka soomaalidu ay eed sheeganayeen oo lasoo weerarayay waxaa kale oo jiray saddex degmo oo afar sano ka hor laba kun iyo afar iyo tobankii la raaciyey dhulka canfarta oo soomaali degan tahay oo talifkii hore ee etoobiya uu xoog soomaalida ugu mariyey oo lagu qasbay oo ka laga saxeexay ismaamulkoodii iyo wixii beriga mas-uuliyadaha laga saxeexay oo la yidhi raaciya canfarta waa kii waa dhaweyd marka dagaaladu bateen bateen ee dadka soomaalida tacaddi iyo waxyeelo ay tirsadeen maamulka soomaalidu soomaali state waxay ku dhawaaqeen go-aan waxay qaateen inay soo celinayaan dhulkaas oo dhul soomaali u aqoonsanayaan maamul la geenayaan boolis la geenayaan haddana dad canfaraba ma joogan soomaalin baa joogta Eh, muddo sanada baa jiray eh, dagaaladaasi ugu dambeyn eh, sabtidii naga tagtay baa duulaan xoogan dhacay oo ciidamada booliska iyo liyu booliska dowladda ismaamulka canfarta ay soo qorsheeyeen baa laleeyahay dad reer guuraahoo iyo maleeshiyaadyo iska shacaba oo xoolo waraabsanaya dadkii eh, muxuu ahay tuulooyinka oo aan dad eh, diyaarsan ahayn yaa weerarkii ku dhaco dhowr iyo toban ruux baa dhimatoo soomaaliya kadibna dagaalada googoosa iyo hujuumo meeshii laysku hayeyna maya waa meel xagga iyo kasoo ah koonfurta Eh, koonfur bari kasoo xigto oo haddii rabbi xugmaayo ka fog aagagii muranka badan uu ka dhici jiray la saacin jiray xagga canfurta ee soomaaliduna diidaneen aag ka fog weeyada marka xuduud dheer baa hujuumka canfurta uu ku dhacayaa taasoo mararka qaarkiid kaa yaabinaysa oo waxa laysku haystaba saddexdan degmamehe wax ka weyn baa jiro oo ay ay qoladan baarbaarayso waa garta Marka- maxaa- maxaa jiro ay baarbaarayaan baad isleeda
waxaa la tuhunsan yahay dadka xeeldeerayaasha waxay leeyihiin qowmiyado kalea ku larban axmaarada iyo tigraaga ayaa aada u dhex degan oo dhaqaalaha iyo maamulka iyo systemka iyo booliska iyo kamid a dad baa dagaal gelinaya oo iyaga iyo soomaalidu soomaalida iyo canfurtu waa labada qowmiyada isugu dhow qabaa'ilo badan oo soomaali ah baa dhex degan waanu kala guursanaa Eh, eh, jabuuti aan wada degannahay halkan aan wada degannahay dadkaan iska aanaysanaa Eh, waagii dowladii xamar ay dhisnayd aad baa loo caawin jiray boqorkooda baasboor diblomaasiga la siiyey xamar bay deganaayeen sacuudigaa la dejiyey fartooda fartii soomaalida fartii canfartaa loo qoray fartii oramadaa la qoray dadka shatiga hooyaan soomaalidu ahaan jirtay marka ummadaha aynu ka aynu big brotherka unahay bay ahaayeen ba aynu korintooda iyo wixigooda doonayna marka sabab waa la qaadan layaa isku dhacyadeenna maaragtay iyadoo dadka isugu dhow aan nahay marka waxaa farta lagu fiiqayaa inay jiraan xoogo kale waa oo aan garta soomaalida jeclayn oo oo ku ku larban waa gartay marka dowladda federaalka oo hadda eh, maxay tallaabaah oo qaatay si ay u demiso dagaaladan oo kale
hadda ka hor tallaabo fiican ma geen ma qaadin ciidan bay kala dhex dhigtay ciidankaas aagga soomaalidu dhex joogay xuduudda soomaalida u badnaa waxaa kaloo la eedeynaya ninka taliyaha xataa inuu nin eh, muxuu ahay tigreeg kasoo jeedo oo soomaalida aan jeclayn inuu yahay wax badan baa farta lagu fiiqahayey waxaa kale oo jira dad soomaali oo dhalinyaro ah oo dhaawaca iyo gu- qaadi jiray oo dirlaba iyo dhak- dhakhtarada iyo meelo geyn jiray tililka soomaalida ah oo marmar caawin jiray intii dhexda gaadiid laga qabtay oo ciidamada militariga qabtay in canfarta loo dhiibo u xirxiran yihiin weli marka ciidamada militariga naftigooda inay barshaal yihiin oo maaragtay eh, ay dhinac eh, u janjeeraan yaa lagu eedeynayay waa wax la yaqaanaba haddii shaydaan iyo soomaali isqabsadaan etoobiyaanka kale shaydaanku may u hiilinayaan dowla dowlad deegaanka ama somali state eh, dabcan eh, sidaad eh, sheegtay eh, dagaalkan waxaa laga yaabaa inuu eh, ku salaysan yahay degmooyinkaas ay soomaalidu soo ceshatay hadda intii dagaaladan ay dhaceen ma ka hadleen waxse ma ka qabteen T- doorkoodu se muxuu yahay intii ay soo celiyeen eh, degmooyinkaas oo shan bilood meelaha laga joogo afar bilood eh, ciidamay geeyeen gobolka city oon xuduudda ahayn xuduudda aada uga fog uma soo dhaweyn kartaan baa li federaalkaa diiday baa layidhi inaad xuduudda usoo dhawaataan waxayaabla dhanka kalena xuduuddii meel ka sokayso oo dhulka soomaalidu ay tirsanaysaa iyo ciidamadii booliska iyo liyu booliska iyo ciidan maleeshiyaad yaha sooda mushaar la siiyo oo shacaba yaa etoobiya ka jira wax maleeshiyaad la yihahdo oo iyaguna number lahoo mushaar qaato ciidan oo kale ah waxaa jira ciidan boolis la yihahdo waxaa jira ciidan booliska gaarka liyu boolis la yihahdo intaas uga jooga marka kuwooda gudaha soomaalida ay ku sugan yihiin soomaalidana waxaa leeyahy lixdan afartan kilomitr xuduudkiin meelaha laysku hayo oma soo gaari kartaan marka hadee dowladda soomaliya iyada ku dhex jirtaan ogeyn wadahadal iyadoo bilowdadaan ogeyn hadda ma ayna ka hadal ka hadal laakiin markii hore involved bay noqotay oo go-aankii way la soo noqotay degmooyinkaas ciidanna way u dirtay walow dadka indheergaradka deegaanka city iyo dirlaba ay hagre ay ay dowladda farta ku yargudali lahayn doorka ay ciyaaraysa dowladda canfurta ma ciyaarayaan saasay lahaayeen dadka soomaalidu marka haddana aamusnaantani inama anfacayso dowladda soomaalidu tallaabooyin waa ilaa saddex jeer baa gardarooyin yaable oo qorshaysan oo dad shacaba ku dhacday oo ciidamo organizer oo dowladda canfurtu leedahay kaga dhacay dagaalada isku dhacahe laisu diyaargaroobay ay sahaaradiga ka kaalay gaadmo cajiib oo ciidamo oo military ah oo oo organizer intay ku dhacda dad soomaaliya gam laga siiyey ilaa saddex afar jeer baa anigu yaan yaan yaan yaan xoogaal u ah waa gartay tan u dambeysay idinka oo nlf ahaan eh, maxaad qaban lahaydeen maxaad isjeclaan lahaydeen dowladdu inay qabato haddii shacabkii meesha deganaa aada leedahay xoogaa dhaliilay u jeedinayaan waxaan dhihi lahayn horta garba gar baa la tusaa liu bolis leeyihin soomaalida liu bolis way leeyahay hadday bolis eh, ca- normal bolis leeyahay caadiga ay leeyihin bolis caadiga waan leenahay hadday maleeshiyaad leeyihin maleeshiyaad waan leenahay hadday shacab hubaysan jiro shacab hubaysan oo soomaaliya wuu buuxa marka marna in la yihahdo federaalkii baa noo diiday kolka canfarta eh, eh, tallaabo qaadanaysa uu federaalku u- u- la jiifiyaana banaanta anaga daayaan muxuu ahay federaalka iyo dowladda keliya midda kale dadka soomaalida inay difaacaan iyagu iyo inay cidi difaacaysa labada mid in la kala doorto wey federaalka iyo kelilka waxaa looga fadhiyaa inay ama difaac kama dambaysa qof kasta iyo naf kasta iyo maal kasta oo soomaaliya inuu leeyahay iyo inay dhahaan idi- naguma ogidina isdifaaca karti iyo ah, waxaan u leenahay iyo iyo iyo iyo adkaysi baan u leeyahay inaan isdifaac dadka soomaalida isdifaacaan waa sagaal milyan laba iyo toban milyan shan iyo toban milyan weeye qowmiyad loo tilmaamona ma aha muxuu ahaye eh, eh, noocaas oo kale daandaansi kulama kuma ku- yacni dadka soomaalida inay ka gaabsadaan weeye derisyadeena walaaladeen canfar iyo oromo iyo derisyadeena inaan si fiican ola noqono wey laakiin barur la cunaya inaan noqono maaha xal aan dagaal ahayn ahayna wax lagu xallin karo wuu jiraa wuu jiraa madax badan baanu xidhiir lahayn jabhadda canfartaanu xidhiir lahayn suldaanka iyo wiilkuu dhalay baanu wada kulanay dhowr jeer kulanay waanu ballansanayn niman eh, mutacalimiin ahoo soomaali ahoo gobolkaa ka soo jeeda iyo kuwa canfara iyo onlf baa isku xidhnaa howlaha la waday in xal la sameeyo marka xal wuu jiraa dadkan canfarta waa inoo baahan yihin inaan inaan iskaashano jabuuti waan wada degannahay waxaan wada degannahay halkan dirda baan nala joogaan waxay nala joogaan baashii hiilkeena u baahan yihiin etoobiyadan dadka dad cunka aan ku wada nool lahay inaan ilaalinaaba laynaga rabaa marka marka waxaa waxa weeye xal baa jira wuu iman karaa Eh, xoogo kalaa la tuhunsan yahay inay inay meesha ku dhex jiraan marka xal wuu iman karaa niman aqoon-yahan ahoo soomaali oo reer city ahna way way- way wadeen niman aqoon-yahan ahoo eh, eh, eh, siyaasiyiin ah iyo aqoon-yahan canfarana way wadeen qowmiyado muslim ah oo etoobiya joogana way ku kala dhex jireen oo herriintii kamid yihiin xal waa la gaari karaa marka labada dowladood ee soomaalida iyo canfartuna way gaari karaan
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.